asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinta murtida maanta ee kolba dhinac aanu ka soo qabanno hadday tahay mahmaah ama hadday tahay murti ama hadday tahay sheeko ama hadday tahay tusaale intaba iyadoo noocyo fara badan nolosha u leh waana xubinta inoo muujinaysaa ku dhaqanka afkeenna iyo xoojinta erayada iyo qaadashada tilmaamaha caaqiliinta intaasoo qaybood inoo kala saaraysa xubintan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa saddexley ka mida saddexleydeenna badweynta ee afka hooyo kuwa caanka ama kuwa badweynta iyo hodanka farada badan ee miidda laga kabado xubinteennan murtida maantana waxay ina leedahay saddex mooge ayaa jirta saddex mooge ayaa jirta bay ina leedahay xubinteennan murtida maanta marka lagu leeyahay saddex mooge ayaa jirta waa saddex mid walba uu arrin moog yahay oo arrintaa iyadiihii ay tahay arrin in laga helo isaga ay ku adag tahay hawdaheedii goonida ahaa waxaa weeye run mooge dan mooge iyo aakhiro mooge saddex mooge ayaa jirta run mooge dan mooge aakhira mooge saddexdaa mooge ayaa jirta haddaan saddexda mooge gadaal ugu laabanno waxaa la yidhi saddex mooge ayaa jirta run mooge dan mooge aakhiro mooge saddexdaa mooge ayaa jirta run mooge haddaan dhahno waa beenaale kadaaba waa allihii nebi ka furtay oo khaa'in ah oo moog wax kaste oo wanaaga oo ay runtu lahayd nin intuu xaadhay oo salabe u qaatay ama xagaaftii mariyey haddii ee bayd mahayo kobta digada lagu guba ku tuunyeeyey weeyaan waa ninka la yidhaahdo run mooge mar hadduu qofku run mooge yahayna dee isaga hawshiisu waaba hawl aad iyo aad u adag mana haynaba wax lagu tilmaami karo qof sidiisaba waa jiraan dad beenta caadaystay oo nin baa nin ku yidhi anigu hebelow hal mar baan ku aaminaa halkaa marna waa kuma markaan ku dhaho ee aad idhahdo hebel ayaan ahay markaasaan aaminaa laakiin inta kaleenta waxa aad ii sheegto ma aamino sheeko uu nin nin ku lahaa maaragtay wax u sheegahayey ayaa jirtay kaas waa run mooge baraka ma leh ninka labaadi waa dan mooge wax dan ahoo dhan ayuu moog yahay dantiisii aakhiro iyo tiisii adduun tiisii maaragtay lafihiisii middii dadka ku xeeran middii maaragtay la qumanayd taladii u wanaagsanayd intaba waa uu moog yahay waxaa la dhahaa dan mooge waana nin laftiisu ka dhib yar ninkaa kale isaga dantiisa unbuu moog yahay ama danaha guud ee qaranka ayuu moog yahay kaasna waa dan mooge waa ninka saddexaadee waa aakhira mooge waa waxyaalaha aakhiro laysku abaalmarinhayo iyo waxyaalaha xabaasha dhexdeeda lagu samaynhayo ama qofku markuu meydo uu la kulmahayo iyo in la dhimanhayo iyo aakhirada dambaysay iyo ciqaabta uu ku mari karo cadaabulqabriga ilaahay baan ka magangallay ee aakhirana jannaan ilaahay ka dhagagsanaynaa ama aan ka baryaynaae waxaasoo dhan ayuu moog yahay waana nin macangaga kana dhagala waxaasoo dhan oo haddii eebba idmahayo aan ahayn mid u dheganugul amaradii diiniga ahaa iyo haddii eebba idmahayo wixii laga reebay iyo wixii loo xalaaleeyey intaba aakhiro oo dhan iyo howlaheeda ayuu ka warla'ya kaa isagaana waxaa la dhahaa aakhiro mooge saddexdoodaba ilaahay inagama dhigo dhammaanteenba aamiin waxaa la yidhi saddex mooge ayaa jirta run mooge dan mooge aakhira mooge saddexdoodaba eebe nagama dhigo ayaan leenahay mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta waxaan dhahaynaa wixii walaal loo diido wad baa leh walaal waxaad u diiddo wad baa leh mahmaahdan oo ah mahmaayaha cajiibka ah taasoo ina tusinaysa haddii aad xoogaa maala ama xoogaa xoolaa ka lex jeclaysata walaalka oo aad ehel tihiin ama qof adiga kuu dhow oo kula qaraabaa ama walaalka dee dadka islaamkuna islaamnimadaaba walaalo lagu yahay wixii aad kala lex jeclaysato inuu wad leeyahay oo melkumowdba uu kaa qaadi karo waana arrin aad garanayso inay dhici karto si fudud weliba idamka eebe ay imaan karto ayna wax culisnaahayn waa mahmaahda maanta waxay leedahay wax walaal loo diiday wad baale walaal waxaad u diiddo wad baale